والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين عشر كان عشر كي بقول يا فرطن يا سدحادو wuxuuna ka mid yahay cashiradii inoo socday kuna saabsanaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah afar iyo toban aayadood buu ka koobmaa aayadda kow iyo labaatanaad buu ka bilaabanayaa kana mida min suurati nuur aayadda soddon iyo afraadna waa ku egyahay suuradda silsila waaxida wey waxay ka hadlaysaa waa suura madaniya furuucu sharaacati bay aada uga hadlaysaa walaa siyamaa naaxiyata alijtimaac xagga bulshaday suuradda aada iyo aad u taataabanaysaa waxay suuradda ku bilaabatay inay ka hadlayso marab bulshada dhaawaca kan ugu xumaan badan ahna zino ummadduu ku faafaana ilaxaaradiina waa ku dhacdaa abaal iyo roob-la-aan iyo ciqaabna waa u timaadaa caafimaad darrana waa leedahay iyadii baa dhan walba layska taagay waxaynu markaa ku jirnay qisatu ifki ummi lmu'miniina caaishata radia allaahu canhaa dhaawacii la dhaawacay iyo sidii rabbi u beryeelay ayada ilaa lix iyo tobana ayaa si gaara qadiyadeeda ugu yimid ibtidaa'an laga bilaaba min qowlihi tacaala ina aladiina jaaءuu bilifki cusbatu minkum laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min alithmi والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إلى قوله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم آيات كاسولان أرنتي بيكاد لاين يجري بين دعد أجرنا قال تعالى خذوه يري يا أيها الذين دتك آمنوا حق رميان لا تتبعوها الراعين خطوات الشيطان شيطان كحريق دماغه يدين جاعي الراعين xariiqnimaha shaydaanka waa taqaanaan waa wax alla wixii macaasi iyo munkar iyo dhankaa u jeeda o dhan xariiq shaydaanku xariiqiy wey rasuulka calayhi salaatu wasalaam tamhiil bilficil uu nagu tusiyey inuu xariiq dheer jiiday xariiqyo kale ka bixiyey uu yidhi anna haadaa siraatii mustaqiiman waddadaa dheere eebba jeexay wey mid la arkana waxaa ku soo darmaya xariiqnimo gaagaaban oo shaydaan jeexay mid la arkaba shaydaan baa meeshuu ka bilaabanaya fadhiya soo leexuu ku leeyahay siraadkii mustaqiimka ah buu dhex fadhiya isagaaba yidhi rabbi bimaa aqwaytanii la aqcudanna lahum siraataka almustaqiim marka xariiqdintaa baxaysa madaxa meeshay ka baxayso oo ay ka bilaabanayso siraadkii mustaqiimka ah buu fadhiyaa inta usoo leexuu ku leeyahy ka sina kuugu yeeraaya shaawo kale ka kuugu yeeraaya ka been kuugu yeeraaya kolkaa jidka uu xariiqay shaydaanka xaggee ku dhammaadaa naar buu ku dhammaadaa haddaad markuu kuu yeera adiga waafaqdana kolkaa wuxuu ku farayaa qur-aankaa kuu sheegay fa inahu yaamuru bilfaxshaa'i waalmunkar ashaydaanu yacidukum alfaqra wa ya'murukum bilfaxshaa wax kale ku fari maayo hadhowna qiyaamo markii lagu wada hadlaayo warkiisu waa gaaban yahay wamaa kaana lii calaykum min suldaanin ilaa an dacawtukum waydiin gacan haadiyey wax kale idinkuma darsan awoodna ma lahayn ciidamana ma wadanin ilaa an dacawtukum fastajabtum lii falaa taluumuunii waluumuu anfusakum markaasaa rabbi nagala hadlaya iska ilaaliya xariiqdimaha xariiqdimaha waxaan idhi waxaan bannaanayn oo dhan makruuhaadka iyo muxaramaadka wax walba ku saabsan weeye xariiqdintiisii yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayow laa tatabicuu ha raacina khutuwaati shaytaan khuwaati shaytaan oo bacda la reeba qiro wey iyadoo la godoo la jamciyaana khutuwaat shaydaanka xariiqdimihiisaa tirada badan ha raacina haddii la raaca maxaa ka dhalanaya waman ruuxa yatabici raaca khutuwaati shaydaan shaydaanka xariiqdimihiisa qofka raaca fa inahu shaydaan ya'muru wuxuu farayaa qofka xariiqdintiisa raaca bilfaxshaa'i ceeb dhammaanteed sinuu farayaa liwaad buu farayaa been buu farayaa waxunoo dhan yuu farayaa iyo walmunkar sharciga wixii lagu dafiray ee diinuhu diideen ee rabbi diiday ee rusushu diiday waa makruuh iyo muxaram unbuu farayaa walowlaa fadlullah haddaan rabbi dhaqaalkii jirin calaykum idinka mu'miniintaa korkiina uu dhaqaaleeyey iyo wa raxmatuhu naxariis eebba idiin naxariistay maa zakaa ma dahirnaadeen minkum idinka xaggiinna min axadin qofna abadan weligeed iyo allaheed ilaabaa idin naxariisanaya wa ilaa shayddaanka dadaalkiisa waxa wey la uqwiyannahum ajmaciin isaga dhaartiisa waxa wey wixiiba aadam dhalay siday u dhan yihiin baan baadiyaynaya kolkaa ilaah baa ka diiday oo yidhi inna cibaadii laysa laka calayhim sultaan addoomaa jira aniga iyaqaan adiga aanan ku garanayn wax kuma darsan kartid kuwaasaa fadlullaahi wa raxmatuhu walaakina allaha macbuudka xaqa ayaa yuzakii hufa ka ilaaliya xumaha man ruuxa uu yashaau rabo in rabbi xumaha ka hufo wallaahu ebe samiicun alla wax lagu hadla idaylkii u maqal badan caliimun u aqoon badan addoomihiisa iyo danahooda labadaba sidaasaa rabbi noola teliyey oo qoladan u munaacaysha ku fududaatay ifkigiiyo beenta samaysay ibliis baa waxaa ugu yeeray iyagana waxay ku guulaysan waayeen inay yidhaahdaan acuudu billahi min ashaytaani arajiim subxaanaka haadaa buhtaanun cadiim intaa inay yidhaahdaan bay ku guulaysan waayeen kolkay isu dhiibeenna wax walba xunbay ku hadleen kolkaasay rasuulkii dhibeen oo ayan xalaal ahayn in la dhibo kolkaasay mu'miniin dhaawaceen aan in la dhaawaca ahayn shaydaan baa taladaa lahaa kuwana waa raaceen kolkaasaa rabbi xanaantaan keenay yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayo laa tatabicuu ha raacraacina khuduwaati shaydaan waswaaskii meeshaasuu soo gelaya yaan waswaaska la raacin laa tatabicuu ha raacina khuduwaati shaydaan shaydaanka xariiqdimihiisa iska ilaaliya waxaynu ku camimnay khudwada shaydaan waxa wey wax alla waxaan rabbi raalli ka ahayn diinta ogolay muxarama makruuha oo dhan baa khuduwaati shaydaana waman ruuxa yatabic raaca khuduwaati shaydaan shaydaanka xariiqdimihiisa fa inahu shaydaan yaamuru qofka raacay wuxuu faraa bilfaxshaa'i xumiya ceeb iyo walmunkar waxa diintu dafirtay ayan ogolayn walowlaa fadlullah haddaan alla dhaqaalkii jirin uu calaykum korkiina dhaqaaleeyey idinka ilaaliya shaydaanka haddii shaydaan idin duubsadana tow baa laydiin furay wacdi iyo waanaa laydinka badiyey rusul baa laydiin diray kitaab baa laydiin dejiyey waxaasoo dhan fadlullaahi calaykum waa dhaqaal ilaah uu idinku dhaqaaleeyey iyo wa raxmatuhu naxariis eebba idiin naxariistay labadaasaad ku caymateen ee maa zakaa ma dahirnaadeen minkum idinka xaggiinna min axadin qofna oo ifkiga caaishaad wada geli lahaydeen ama macaasida kale ee shaydaanka idinku yeerayo baad geli lahaydeen abadan weligiin iyo allihiin baan qof idinka dahirnaadeen walaakina allaha macbuudka xaqa ayaa yuzakii dahira man ruuxa uu yashaa u doono inuu dahiro kolka horuu gafkiiyo dembiga ka ilaaliyaa shaydaankuu ka dhiciya tawbo waafajiya wallaahu eebana samiicun alla maqlid badan lijamiici maa yuqaal wax lagu hadla idaylkii caliimun rabbi u aqoon badan bimasaalixi cibaadihi addoomihiisa danahooda oo dhan buu u aqoon badan yahay walaa yaatali ululfadl waxaynu tilmaan nin muhaajira oo mistax ibni aasaasan la yidhaa oo faqiir oo muhaajira sida ayadu sheegtay abuubakarna radia allahu canhu habre wadaag laah labadooda hooyaa walaalahay kolkaa isagii iyo hooyadii abubakar baa nafaqayn jiray dad jilicsan bay ahaayeen ninkiibaa intuu ilduufay yaa dhibaatadii ifkiga ku darmay abubakar markuu ogaaday ka gadaal waa dhaartay wallaahi laa unfiqu calaa misbaaxin bacda maa qaala licaaishata maa qaal isagoo gabadhii u adeera gurigiina jooga walaalan ani isaga aan nahay aan dhaqaalaynayey yartuu adeerka u ah hadduu af lagaadeeyey wixii uu ka qayb galay bil damba siin maayo xanaantaanaa timid abubakar ha dhaarani qaala tacaala walaa ya'tali yuusan dhaaran ululfadli ammaanka weyn lama arag ululfadli waa kuma abubakar ma huwa alfadlu alsharafu waalrujuula waalwaqaar waasakhaa nin goba oo dhowrsan oo degan oo taqi ah oo qaraaba xiirinta aan lagu gaarin iyo sulaturaximka deeqsi gacmo furan qiimi oo dhan baa u dhanna walaa yaatali yuusan dhaaran ululfadli sharafta kuwa u saaxiibka abuubakar wey minkum idinka mu'miniinta idinka mida iyo wasacati maalbadnaanta hanti buu lahaa abubakar qabla alislaam wa fi lislaam wa bacda alislaam buu hanti lahaa wasacati maalbadnaanta yayan dhaaran an yu'tuu inay nafaqa siiyaan ulilqurbaa labadan qofay wada dhalatay labadii dhashay walaalo wey labada labadooda dhashay baa walaalaha ulilqurba qaraabanimo kuwa u saaxiibkaa mistax ibni aataada wey waalmasaakiin haddana waa nin dalleya oon waxba haysan sida mistax loogu waramsiday arag waalmuhaajiriin intaasaa isna lagu ammaanay inuu qaraabo abuubakar la yahay miskiin dalleya oo faramada oo mursira oo aan maarmin uu yahay muhaajir ka tegay makal mukarama oo madiine tegayna uu yahay weliba hijradii waa lagu ammaanay mistax fii sabiilillah fii sabiili dunyaa ma ahay kolkaa waa muhaajir fii sabiilillah tixgelin buu leeyahay kolka inuusan taa dambaabin ma aha arrintuu sameeyey laguma dhiigin laakiin abubakar baa garbaduub loo qabtay walyacfuu walyasfaxu ilaah baa hadlaaya abubakar baa lala hadlaya iyo wixii goba oo dhan markaasaa rabbi yidhi inkastoo mistax gafay qar ka dhacay haddana walyacfuu ha cafiyeen dadkii ahlu fadliga ahaa masaakiintii walyasfaxuu xumaha uu sameeyeyna ha laga jeesto yaan laga ficil la qaadanin yaan la abaal marinin shibha laga yidhaaho marka taa markay dhacdo oo ninkii xumaha yeelee misfax ahaa calaa shaan fadaaishan uu leeyahay qaraabanimada iyo miskiinnimada iyo muhaajirnimada markii loogu waranriday abuubakarna laga qabtay abuubakar abaalgudka loogu talagalay xandhuufta hadduu dibi liqo mistaxna dhaqaaleeyo abubakar muxuu helayaa alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum af labadiibuu abubakar dhawaaqay balaa ana uxibu yaa rabbi an takfira lii ilaahu dhaafidaada miyaan ka maarmaa waad jeceshahay iidan haddaad alla dhaafid ka rabto addoomaha ku dhaawacay dhaaf adigan sayajziihim wasfahum inahu xakiimun caliim kamaa tadiinu tudaan wey abubakar haddaad dhaafid iga rabto adba ilduufyo waad leedahay fii maa baynii wa baynaka adigana mistax iska dhaf af labadiibuu dhawaaqay alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum wa idinka masaakiinta idin gaftay ka lushe idinku dhaafid alla ma rabtaan miya alaa tuxibuun ma waydaan jeclayn an yakfira allah ilaah inuu dhaafo lakum idinka balaa ana uxibu yaa rabbi af labadii buu ku jawaabay dhaartii buu ka kafaare gutay wa ajraa calaa mistaxin maa kaana yunfiquhu fa aktar horay wuxuu usii isagoon rabbi la hadlin buu siin jiray sidaan hadduu warkaa yimid war waa dhammaaday rasuulku u tegay abubakar maada afcal yaa rasuulallah war isgaare kafaare gudo dhaartaad ka dhaaratay ninkan waxtaridiisa ka kafaare gudo kolkaasuu kafaare gutay odagiina dhaqaaleeyey odagii waa la garaacay laakin siddeetan shaabug baa lagu dhuftay alaa adeeraha alaa tuxibuuna ma waydaan jeclayn an yakfir allah alla inuu dhaafa lakum idinka maxaa ayaddii lagu gebagabeeyey wallaahu gafuurun raxiim in loo naxariisanayo loo dhaafayo dadka waddadaa mara oo abubakar madax u yahay walaa yaatali yuusan dhaaran ululfadli sharafta ragga u saaxiiba oo minkum idinka mu'miniinta ka mid a iyo wasaxati ladnaanta ay yu'tuu inay nafaqeeyaan oy wax siiyaan ulilqurba qaraabo dadka ugu saaxiiba iyo walmasaakiin danlayda iyo walmuhaajiriin dadka haajiray fii sabiiliillah ilaah diintiisa koryeelideeda darteed u haajiray laa likaradin dunyawiyin uma haajirin ee walyacfu ha cafiyeen walyasfaxu xumahay ku sameeyeenna ha ka jeesteen alaa tuxibuun ahlu fadli ma waydaan jeclayn an yakfirallah eebbe inuu dhaafo lakum idinka wallaahu eebbe kafuurun alla dhaafid badan wuxuu dhaafid badan yahay liman taaba wa aamana wacamila saalixan raxiimun alla u naxariiso badan bilmu'miniin inta rumaysay raacdiw halkan mushkiladii waxaa la xalliyey mistax dabadeed waxaa lagu noqday caaisha sida rabbi u taabtay arag caaisha radia allahu canha iyo saxaabigii lala xantay safwaan ibni mucadal ilaa wuxuu ku sheegay waxaan lagu sheegay xataa inaan maskaxdooda iyo maankoodaba gelin intay dhowrsan yihiin oy waxoodu dhowrsanaan dhaaftay ayay weligoodna ku haminin damcin inay faaxisho sameeyaan haddaba qofka heerkaa marayo ee sida malaa'igtoo kale xataa damac uusanba gelin dadka hilbahooda cunay yaa rabbana maxaad ugu tala gashay qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi ina aladiina ardaash kooxdii wey yarmuuna ganayey almuxsanaat xag eebadad laga ilaaliyey oo ilduuf iyo ziniyo xumaba aan samayn alghaafilaat halmaansanba oo zinada iyo amaad yeeshaa iyo maskaxooda imaankooda dad baa intay maskaxda iyo maanka ka gasho yaa diin iyo iimaan isku celiya maba ku dhicin qalbiga xaaisha waxaasoo kale walaa kuna dhici mayso asar baa soo aroortay naag nabi qaba ma zinaysataba gaalba hadday tahay allaha ka dhigo waa takriiman lilnabiy fa kayfa bizawjati muxamadin calayhi salaatu wasalaam ma inta nebi moxamed qabo abuubakarna dhalay bay waxaa ku kacaysaa abadan way halmaansan tahay maskaxdiiyo maankaba kama gelin mubaasharo ay samaysa warkeed xaggaage min aladiina waxa yarmuuna ganaya almuxsanaat xag ee badad laga ilaaliyey alghaafilaat halmaansan ziniya waxeeda almu'minaat meeqasifo wey umunaa caaisha wey almuxsanaat waa dad xag eeba laga dhowray alghaafilaat halmaansan waxa lagu xamanayo almu'minaat xaqa eeba dhab u rumeeyey dadka aflagaadeeyey lucinuu fi dunya waalaakhira kolkaa la yska ilaaliyo mu'miniinta man cadaa lii waliyan faqad aadantuu bilxarbi lucinuu ara allaa lagu riday raxmad eebaa laga fogeeyey fi dunya waa qadafkiiyo xaggii ku dhacday iyo walaakhirati xagga walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadiimun weyn kolka qoladii asxaabta ahayd oo xasaan ibni thaabit iyo mistax ibni aataata iyo xamina binti jaxshi waa la xaday waanay towbad keeneen asxaab bayna ahaayeen oo wanaaggooda ka badna xantay caaisha xanteen wa ilaa cabdullaahi ibni ubay arrinta u waayeelaha lama xadin ama sababka xadiisii looga tegay alcilmu cinda allah walahum cadaabun cadiimunta in loo daayey oo aakhire in cadaab abadan la geeya nifaaq buu ku dhintay iyo ninku markas buul ahaa ijtimaaciya oo marka nebiga imaanayey isagaaba caleemasaar lala maaganaa boqorkii madiiniya gaararkeeduu ahaa dhibaataa ka dhici lahayd garaacidiisa waa la iska daayey isagaas marka isagay aayaddu dabaqaysaa licunuu fi dunya waalaakhirati walahum cadaabun cadiim yowma maalin tashhadu ay markhaati kici doonto calayhim waxaa korkooda ku markhaati furi doonta alsinatuhum carabyaalkooda wa aydiihim gacmayaalkooda wa arjuluhum lugayaalkooda bimaa waxa ay kaanuu ahaan jireen yacmaluuna kuwa sameeya qowl iyo ficil ayna ka mid tahay nabyada caaisha la nabay yowmaidin maalinta la tilmaamay qiyaamo wey ayaa yuwafiihimullah ilaah u dhammaystiraya diinahum abaalkooda alxaqa ee sugan kolkaasay wayaclamuuna ogaan doonaan ana allaha macbuudka xaqaa huwa eebe alxaqu alla haabidoo sugan inuu yahay oo adduunkana ogaa waxay sameeyeen sajilay aakhirana ka abaalmariyey allihii almubiin wax walba caddaynayey weli warkiibaa soconaya alkhabiisaat naagaha xunxun waataynu soo marnay lilkhabiisiin bay u sugnaadeen ragga xunxun ilaah baaba isku toosiya ama muyuulkooda iyo maskaxdooda iyo hawaayadooda baaba sidaasa qofka xun qof xun buu doonaya kuwan ardaashee dulligee uray gabdhaha dhowrsan ma raba bal inay xaqiraan baaba laga yaabaa oo yidhaad mid badawa oon tafaahumba garanay oo adoog iyo habarta ag joogta oo dhimatay gabar waxaa la rabaa madaniyad oo ilbax dambiil wada doocediya dhudhuubano feeraha iyo docda qaawan baa la doonaya ciidan ilaah baa fasaa ummadii uu kala duway ardaalna ardaal baa lagu toosiyey akhyaarna akhyaar baa lagu toosiyey alkhabiisaatu naagaha xunxun waxaad dhihi kartaa oo kale ifkigiina ku dabaq alkhabiisaatu ereyada xunxun waxaale lilkhabiisiin rag xunxun qof muslima oo beri'a oo la hagago la xanto oo la xaqiro qof fiican kama suura gasho iskaleba wey waaladiina hum cani lagwi mucriduun dadka qiimiga badan xantara baqaska kama qayb galaan waidaa maruu bilagwi maruu kiraaman idan ereyada xunxun waxaa ku hadla dadka xunxun naagaha xunxunna ragga xunxun baa wax la wadaaga wa bilcagsi gabdhaha fiifiican ragga fiifiican baa ragoo guursada ereyada fiifiican tawxiidka tasbiixda takbiirta taxmiidda qiraa'at lqur'aan yay ka yimaadaan litayibiina ragga fiifiican alkhabiisaatu ereyada xunxun iyo naagaha xunxun lilkhabiisiin ragga xunxun ee qurunkaa ayaa leh waalkhabiisuun ragga xunxun ayaa leh lilkhabiisaat ereyada xun baa iska leh wax fiican kuma hadli yaqaan naagaha xun baa iska leh naag fiican wax lama wadaago waatayibaat ereyada waa wanaagsan iyo gabdhaha waa wanaagsan gabdhaha wanaagsan caaishoo kale wey ereyada wanaagsanna waa tasbiix iyo taxmiida litayibiina ragga fii fiican oo nabiga oo kale ah leh watayibuun ragga fiican nabiga oo kale litayibaat gabdhaha fiican caaishoo kale gebagabadii markii laynoo sheekeeyey ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluun caaisha iyo safwaan aflagaadada lagu sheegay allahoodka allah yaa yidhi ilaah baa yidhi subxaanahu caza wajal umuna caaisho way la kuftay ereygan way qaadi weyday waxay tidhi inaan xumo samayna waa ogaa ilaah inuu iberi yeelayaana waa ogaa waxaanse islahaa nabigaa rabbi hoos wax ugu sheegaya oo wax u tusaya isma lahayn qur'aantan iyo qiyaamo la akriyo baa alla kugu sheegaya ma iskala liitay bay tidhi taas qur-aanka eebbaa lagugu xusaaya oo rabbi baaba kaa hadlaaya oo qur'aan yutlaa ilaa yowmi alqiyaamati baa lagugu soo dejinaya ma iskala liitay bay tii waxaanse islahaa nabigaa rabbi wuxuu sheegaya qaala tacaala ulaa'ika dadkaa qiimiga badan caaishiya safwaan mubara'uun kuwa la beri yeelo la hufay la bannaan mariyey wey waxaa laga bannaan mariyey mimaa yaquuluun waxay ardaasha ku hadlayaan ee aflagaadadaa waa laga bannaan mariyey waxa maqaban kolka adiga xaqiraad iyo dicaayad iyo beensee ku waayeysa markii waxaan caaisha ay ku dhaceen kolkaasaa rabbi abaalguduu sheegay oo yidhi maxay zaaniyaal iyo yihiin lahum makfiratun wa risqun kariim waa dadkii la hufay lahum waxay leeyihiin makfiratun wax alla waxay galeen oo eeda ay xag eebba ka galeen oo dhan xaggayga dhaafid baa u tahay wa risqun cuntay leeyihiin kariimun wanaagsan waa taynu nidhi cunto wanaagsan mar haddii la yidhaah waa jannada waxa yaallow waxaynu kariim ugu sifaynayna waxa wey waxyaalaha badan ee cuntada adduunka kaga duwanta awalan hawla-aan bay ku timaadaa dacwaahum fiiha subxaanaka allaahuma baan soo marnay ahlu jannaha markay cunto doonayaan hawl iyo jikagelid iyo mashaqo male subxaanaka allaahumay yidhahdaan kolkay cunaanna oo alaabta in laga qaado rabaanna alxamdu lilahi rabbilcaalamiin wax meeshii yaallamale buubtay alaabta kolkii subxaanaka allaahuma waa timid idan cunto aan hawl lahayn oo ama kasab iyo dibad loo doono ama karin iyo jiko la galo aan midna ku iman mar labaadna tabiicaad iyo raadqaad ma leh kabsaad qabtaa intaasoo beriid iyo baasti iyo moosa toban iyo shan riyaal bix male meeshaan laa mamnuucatin walaa maqduuca waa naga dhammaatay raalli aho meeshii male kolka adoo oo manaad soo fariisatid koob shaahaan u baahnahay shaah ma soo dhowaan raalli laga aho jiro male aad aragteen cuntadan marka la cuno ee caquur iyo laxdooc